mafhuumkiisi muxuu noqday waa daliilkii uu sheegayay waa daliilkii muxuu noqday ama daliilkii khidaab haddii wixii la qaybiyo shufca ma jirto marka maxaan haynaa bal wixii iyadaa in aan la qaybin shufcay leedahay halkaa iska dhig waxa weeye m wixii dee aan la qaybin waa lafdiga wixii haddii la qaybiyo shufca kama imanayso ayaan daliil ahaan u haynaa xaggeed ka daliishanayna waa mafhuumkii sooma mafhuumkii mukhaalafayne lafdigu waa shufcadii baa la xukumaya maxaa xadiidkii raacay faidaa surifat duruqu waqacat ilxuduudu falaa shufcata haddii duruqdii la kala cadeeyo ninkana dariiq yeesho kana dariiq yeesho xuduuddii la kala lahaa ay dhacdo oo ay sugnaato waxa falaa shufca ma jirto hadalkii hore eeg waxaynu soo qaadanaynu mafhuumkii mukhaalafo ku haysanay wixii aan la qaybiyo inaanu shufco lahayn tii nafteediibaa manduuq ku yimi faidaa surifat duruqna waa ti eeg daliilkii aynu khitaabaynu haysanay ayaa haddana aan nudqi aynu u helay ah xadiidkii un la socdo oo ah faidaa surifat duruqu wawaqacat ilxuduudi falaa shufcata marka maxay noqotay laba daliil baanu wada haysanaa midi waa mafhuumkan ka fahmayno qadaa rasuul lahi salى اlahu alayه wasalam bishufcati fi kuli ma lam yuqsamo aan leenahay wixii la qaybiyaa shufco ma laha halkaa mafhuumkii mafhuumkii haddana maxaa kaloon u haynaa lafdibaan nudqi baan uhaynaa ah faidaa sarifat duruqo markaa xadiidkan ayaa laba jiho ayaan ka wada daliishanaynaa inaan shufcadu wixii la qaybi ay ku dhacday jaarun bay noqonayaan aanay shufco yeelanayn midi waa xaggii mafhuumkii baan daliishanay mafhuumkii mukhaalafo midna waa faidaa surifat lafdigeedii baaban daliishanay taas weeye maxaa jira xadiidkii ahaa aljaaru axaqu bisaqabi jaarku ka isaga ku dhegsan isagaa ku xaqleh bal dee lafdi tirmidi jaarku isagaa ku xaqle jaarkiisii oo hadduu maqan yahayna waa lala sugayaabaa lafdigu yimi marka xadiidka kale muxuu faa'iideynayaa dadkii jaarka ahaa haddii midkood kii gurigiisii iibiyo kii jaarkiisa ahaa inuu dadkii kale kaga xaq leeyahayoo uu shufcadii yeelanayaba maalan haddaan taa nidhaah laakiin muxuu inagu tusay waa nudqi uun kan kalena laba wej baan haysanaa laba jihood oo laba daliilba inoo noqday oo inoo caddaynaya inaan shufca jirin wixii la qaybiyo waa jaanibkii daliilkii khidaab iyo jaanibkii nudqigii markaa maxaa iscaariday nudqi keliya oo jaanib jira iyo daliil khidaab iyo nudqi iyaguna jaanibkii kala wada jira markaa kaa labada kulansaday ayaa kii kale ayaa ka raajaxsanaanayo macnuhu kaga cadi bal markaa mithaalku taas buu noqono an yakuuna axaduhuma yajmacu mid kulansanaya annudqa wadaliila oo macnaa xaggii waa ifaadada uu xukunka faa'iideynayo ayaa waxay ka wada imanaysaa nudqigii iyo waa manduuqi lafdigii iyo daliilkii mafhuumu mukhaalafo ahaabay ka wada timi labadaa daliil baa xukunkii inoo wada caddeeyey naskanun ku wada sugan marka ka kale iscaarideena waa nudqi keliya markaa meeshii laba jihoynu daliishaniyo jiha keliya oo xukunkii inoo faa'iidaysa labadii jihaan raajix yeelaynaayo fayakuunu awlaa mima yajmacu axaduman ka midkoodun jamcisanaya labadaa waji liannahu abyanu waraabicu kii afraad an yakuuna inuu yahay waye axaduhumaa midkood waa labadan khabare iscaariday macnaa ama dee xukum inoo faa'iideynayo kala duwan nudqan mid waa nudqi oo macnaa xukumka wuxuu ku faa'iideynayaa maxalkii nudqiga walaakharu ka kalena daliilan waxaabuu yahay waa daliil daliilku hadda ogow waa daliil khiaab hadalkan haysta isilaaxiina haysta waa daliilkii khiaabo waa mafhuumkii mukhaalafo ibnu samcaani baa halkan wuxuu raaciya daliil khiaab intuu yihi maye daliilan ayuu i wuxuu raacaya wamacna hada daliili daliil lkhiaabi daliilkan waxaa macnihiisii oo looga jeedaa waa daliil khiaab waa mafhuumkii mukhaalafo fanudqu nudqiga awlaa ka mudan oo ka raajaxsanaanaya min adaliili daliilkii lianna nudqa nudqigii mujmacun caleyhi waa wax lagu ijmacsan yahay inuu xukumkii dee laga qaadanayo oo la daliishan wadaliilu daliilku markuu yahay mafhuum mukhaalafo mafhuum muwaafaqo waa gaar mafhuum muwaafaqo la xujaysanayo qadcigaynu xataa soo aragnay ee mafhuum mukhaalafo marka uu yahay mukhtalafun fiihi waaba la ysku khilaafsan yahay oo maxaa tan afraadna ay tahay oo iyadu ay tahay laba khabar baan haynaa laba xukum oo kala duwan bay faa'iideeyeen kan haddaan xukumkiisa qaadano ka kale ayaa meeshii aan ka tegaynaa waayo way iska hor imanayaan markaa laakiin waxaan markan eegnay mid ahaani xukunkan jida jihada uu ka faa'iideynaya waa nudqigiisa iyo lafdigiisu inoogu faa'iideynaya waa manduuqii baa xukunkan keenaya midna xukunkan waxaa keenaya mafhuumkii mukhaalafo oo xukunkan halkuu ka faa'iideynaya waa mafhuumkiisa mukhaalafuu ku faa'iideynaya ee horeynu u soo marray culimada qaar mafhuumka mukhaalafa aan ictibaarinba inay jiraan sida xanafiyada oo kale haddii xataa la ictibaarinayo shuruud buu leeyahay oo ay kaba mid tahay nudqi inaanu khilaafin lafdigaa nudqi ama manduuqa aanu khilaafin baa shuruuddii kaba mida saa daraaddeed labadan khabar ee laba xukumoo kala duwan inoo faa'iideeyey mid jihada uu ka faa'iideynaya lafdigiisa ay tahay nudqiga uu ka cabiray midna jihada uu xukunkan ka faa'iideynaya ka duwan xukunkani ay tahay daliil khidaab ama mafhuum mukhaalafo kii nudqiga aan qaadanayna sababtu kan waa wax lawada og yahay laysku waafaqsanya in xukum laga qaadanayo laakiin mafhuumka mukhaalafo culimada qaar baaba le may isaga mafhuum mukhaalafo xukum kama qaadanayno wuxuun yahay wax laga aamusay unbuu yahy meel kalean xukumkii ka doondoonanaynaaye mafhuum mukhaalafo ma daliishanaya la leeyahay markaa kii aan laysku waafaqsanaa ayaa ka horeynaya walkhaamisu ka shanaad an yakuuna inuu yeewaya axaduhumaa midkood qowlan hadal uu yahay iyo wa ficlan oo ujeeddadu xukumkan markaa meesha khabarkan kaba yimi qowl iyo ficil baa ku kulmay waaba dee bal maalan rasuulkii ilaahay isagoo sacyaya oo sacyigii ku dhex jira ayuu lahaa in allaha kataba calaykum sacya fascaw markaa ficilkiisina waa sacyi qowlkiisina markaa waa meeshii laba jira walaakharu ka kalena axadumaa ka kalena waa qowlun ama waa ficlun faladii kii yajmacu lqowla walficla dee in eeg laba shay baa meeshii xoog laba daliil bay wada noqonayaan oo dee markaa wax keliya ku wada yimi markay daliil keliya qaabilayo way ka horeynayaan waa laga horreysiinayaayo faladii ka yajmacu kulansanaya alqowla walficla qowl iyo ficil wada kulansanaya ayaa awlaa ka horeynayo ka mudan kii maala qowlun ahaa ama ficilun ahaa hadday iscaaridaan liannahu aqwa iskan baa ka xoog badan weeye ka kale sababtuna waa litadaahuri daliileyni laba daliil baa isu tegey manaa tadaahurku waa tacaamud waxa istaageersaday isu tegey laba daliil kii kalena waa daliil keliya markaa daliilkan keliya wuxuu hortaagan yahay ama qaabilaya laba daliil baa ka wada ayaa ka wada hor yimi markaa labada daliil baan qaadanaynaa wain kaana axaduma hadii laakiin labadan iscaariday ama tacaarudku kaba yimi mid ahaani axadumaa qowlan qowl yahay rasuulka ilaahay uu leeyahay walaakharu kalena ficlan ficil rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh afcaashiisii kamida uu yahay fafiihi awjuhun awjuh baa ku sugan qowlka la horreysiinaya ina ficilku waxaa suurtagalaba inuu yahay rasuulka ilaahay wax ku khaasa qowlku siiquu leeyahay laakiin ficilku siiqa ma lahayn اkhtiصاaصna waa تaxamulayay ficilkaa la horeysin waa simayn faفيiha أwjuهna أwjuه saddexaynu soo maray وaqad madat في baabi الأfعاali taasi horaynu usoo aragnay kooda la horeysiinaya iyo wixii kuba tacaluqsanaya awjuhdaasba baabkii afcaasha inagamana dheeree dib baa ugu laabmaysan wasaadisu kii lixaad kolley kan lixaad baan ku joojinayaa waayo waa mid dee hadal ziyaado ah ama dee bal cadayn buu inooga yar baahanaya aan yar cadayno gees kale waqtigeena waa dhacay bal muhimku waxay la tahay kitaabka in aada loo raacdo bal calaqal haddaan xataa mithaalkii aanad suureysay mithaalkuna qayb buu fahamka kaba noqdaaye horta waxaan dee lafdigan ama waxaan looga jeedaa in la ogaado kol haddii aada qayb amhiladeeda fahamto qaybta kalena way iskaba dhib yaraanaysaayo waad suureysan kartaa muhimkuna waxaan la leeyahy waa la kala raajax yeelaya waa waxyaalo iska hor yimi weeyaan oo ujeeddadu laba dan khabar ayaa xukum ayay iskaga hor imanayaan maalan mid xukumkiibuu sugayaa midna uu anfiyayaa haddii dee aan ogaano inay naasikh iyo mansuukh yihiin uma baahnin tarjiix haddii aynu kari karno inaan jamcino aynu meel keliya dhexe isugu keenno uma baahnin tarjiix ee marka aan jamcine suurtogelin aynaan taariikhna helin oonay naasikh iyo mansuuq ka dhigin ayaa dee inay labadoodii isburinayay kuma camal fali karayno kolley mid baa lagu camal falayaae kii lagu camal falaya halkan ka wada tuuri lahayn labadaba een ololayn way isla wada dhaceen dee waxaa ka mudan iyadoo dee masaladiina kolley waan xukunkeedan u baahnayne bal mid ahaan aan qaadane dee midkiina hawo iyo tashe iyo kanaa ii fudud kuma qaadanayno ee waa inuu wax daabido yeesho oo la raaco oo kii laga tegayeyna wixii lagaga tegayay noqda kii la qaadanayeyna wixii lagu qaadanaya noqda arrinkuna markaa tashahi iyo kanaa fudud iyo kanaa iwaafaqsan ma noqonayo bal kanaa madhab ahaantaydii waafaqsan iyo taa ma noqonayo waa in bal awjuhdaas kolley tarjiixa keenaysa mid kamida lagu kala raajix yeelo dee bal maalan awjuhdina waa taas bal waana shay aad bay daruuri u tahay adilada fahamkeedii iyo istidlaalkeedii bay daruuri u tahay bal markaa tan aad bal horta aan u dabdino waa shay aan aada uguba baahannahay inta kalena insha allahu tacaala kolley casharada kale inoogu taab noqon doontaa waayo barhkood baa dee mithaalkiisuna uu casiis noqonaya bal fahamkiisa iyo suurayntiiyo idaaxina haddaan si fiican loo suurayn oo wuxuun lalaba iman bal tasawurkiisa uu yar adkaanaya ama wixii looga jeeday yar qumuudgelaya oo dee saa daraaddeed bay u baahan tahay inaan aadna u raacano casharku ha iskaba koobnaado waqtigu doono kitaab ha dhamaado adiga waxba taas ma xiisaynayo kitaabku dhaqsaahu dhamaadee laakiin waa muhimku inaan fahamno wanaya laakiin kolley horena waana u idhidhi baan filayaa intaan ku celinaya kolley kutubtan anigu ma fudaydsado aadna way ii daarisaa kolkol oo waqti dheerna iga qaata kolkol dee raaxadayda oo dhan baa aan ugaba taga khaasatan masaa-isha aada qumuudka leh oo dhici karta wax yaroo idinla fudud oo dhowrsadana inaan actar min cishriin kitaab laga yaabaa dee kolkol un eemo hadda actar min cishriin kitaaba laga yaabaa wejkaas lixaad baan taabaan leeyahay laakiin de haddii haddana raacasha ima weydo dabdin iyo ku noqnoqon iyo kitaabkii in la dabdiyo ruuxu waqtigiisna waa lumayaa dee maalan ruuxu inuu ku talagalo way calaqalbal kitaabkan celcelintii berye qaarkood lagu celcelin jiray mandiqada kitaab mar labaad lagu noqon jiray mar saddexaad tii ma jirte inuu bal dee kitaabkii aanu dib ugu noqona uu markaa iska jilciyo isla markaa taas inuu ruuxu ku talagalo weeye oo wixii uu sideeda ufahme maaha inuu dee xaadiro un inuu ku talagalo inuu dhegaysto inuu ku talagalo inuu ku talagalo hime uu leeyahay sare oo ah kitaabkii dee inuu dee hagaag uu dabdiyo fahmo uu noqdo ruux isagiiba dadkii kale usii dhigi kara sii aqrin kara bal taas inuu taa ruuxu ku talagalo weeye allah subxana قال المؤلف رحمه الله تعالى والسادس أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر لم يقصد به الحكم waxaan wadnay oo inoo socday bal markay laba matni waa labadii manquulkii ama laba matni ay iscaaridaan ay iskaba hor yimaadaan se markaa inagoo iyadoo xagga matnigooda uun loo eegayo kol haddaan la jamcin kara hayn kol haddaan midkoodna naasikhayn midna mansuukh aynu u baahano dee kol haddaan kuwada camal fali kari weyne inaan kala raajax yeelo awjuhdii labada matni lagu kala raajax yeelayo matni ahaan waa tarjiixii xagga matniga kaba imanayay tarjiixii xagga sanadka oo labiyo toban wej uu inooga sheegay waynu soo marray kanna lixdii hore ayaan soo aragno lix baa inoo harhsan isna labiyo toban wej ayuu inoo sheegayaayoo markaa matni matni ahaan lagu raajax yeelayo mid kale iscaarideen laga raajax yeelaya awjuhdaas ah marka wuxuuhi an yakuuna waa inuu yahay axaduhumaa midkood oo labadan matni ee iska hor yimi mid ahaani qusida mid loo qastay oo loola jeeday bihi isaga alxukum xukumkaa ay isku markaa maalinta tacaarudka uu kuba yimi in la caddeeyo xukumkaa loo caddeeyo loo keenayba ama loola jeeday wal-aakharu ka kalena lam yuqsad bihi aan loola qastin oon loola jeedin alxukmu walow xukumkii dee laga qaadanayo oo imika uu xukumkii inoo faa-iideynayo haddana marka la eego dee cumuumkiisaasun baabu uu soo hoos galay uu soo shambeeyey waxa isaga marka hore siyaaqiisi ahaa ama wixii loola jeeday in halkan lagu caddeeyo xukumkan maaha xukum kale lagu caddaynayay ee lafdiga cumuumkiisii unbuu xukumkan ay kan kale isku tacaarudeedna uu yimi isaga in xukumkaa lagu caddeeyona kii loola jeeday muu ahayn bal kaasba weeye oo markaa wuxuu noqonayaa faladii kii qusida bihi loola qastaya alxukmu xukumkaa halkaa ku tacalluqsan ay isku tacaarudayaan in lagu caddeeyo naskii uba yimi ayaa awlaa ka mudnaanaya min aladii kii lam yuqsad xukan aan isaga loola jeedin xukumkaa in lagu caddeeyo lam yuqsad aan loola jeedin bi isaga alxukum xukumkaa gaarkaa in lagu caddeeyo halkan aan loola iman liannahu kaa xukumka loola jeedo ee xukumkan caddayntiisa u yimi isagu ayaa ablaqu xeel dheer oo fii bayaani lqaradi ujeeddada caddaynteeda iyo wa ifaadati lmaqsuudi wixii loo jeeday faa'iideyntiisa isaga ka kale kaga xeel dheer balkana kolley waa culimmada dee nadarkoodii markaa tacaarudka daahiriga yimaado umuurihii ay ku kala horraysiinayeen iyo nadarkoodii daqiiqa ahaaba weeye waxaa arrinkani yahay oo imaka halkan anigu ujeeddadu ay tahay bal mithaalna waan sheegi doonaa haddii aan la yidhaaho ee waxa ay tahay haddii laba nas ayaaba iska hor imanaya labadii nas dee xukum ay iskaga hor imanayaan baa jirta oo ujeeddadu kana xukumkii waa dee faa-iideynayaa waxaanu dee caddaynayaa in masalada xukumkeedu uu saaya bal maalan inuu xaaraam yahayba maalan nas kale ayaa isaguna jiro oo laga qaadanayo xukumka caynkani inuu kaba duwanyayo taasoo xalaalba mithaal ahaan iyo waa mithaalkan inoo imaan sheegi doono haddii aan la yidhaaho marka walow jaanib xalaal iyo xaraame hadday meel ku kulmaan iyada wej kale uu inoo dambeeyo ee bal laba nas oo wax isku caariday haddaba labada nas haddii midna waxaa marka horeba siyaaqiisu ahaa xukumkan maanta aan eegaynee tacaarudkuna dhexdiisa dhacay in lagu caddeeyaa loola yimi midna xukumkan aan ka qaadanoo ha la yidhaaho waa faa-iideynayaaye laakiin wixii marka hore isaga loola qastayay in lagu caddeeyaa xukumkan maahae wax kale ayuu caddaynayay cumuumkii unbuu kana soo hoos galay marka taa marka horeba meesha ee waxa weeyaan madinadii xukumka laga qaadanayay ah una yimi xukumka in lagu caddeeyo ayaa kol haddaan la jamcin karayn kii kale ka hor horeynayo manaa axkaamtii oo meelaha la filaya ama madaanteedii iyo meelihii loola qastay ama siyaaqeedu uu yimi laga qaato ayaa ka horeynaysa meel aan ujeed marka horeba siyaaqii xukumkan loola in lagu caddeeyo markaas aan siyaaqeedii aanu u iman ama madinadii xukumkaana in laga qaato bal intaan mithaalka gaadhin cibaaro uu leeyahay oo tan daad moodo inay kasii yar waadaxsan tahay waxaa leh adigu ibnulxaajib iyo ibnu subki baa wada leh waa laba imaamoo ibnu subkina waa ninkan jamculjawaamica leh oo dee isaga aabihiina waa ta subkiga weyn la yidhah ama taajudiini subkiba dhee qoyskao dhan baa la yidhaah ibnulxaajibna kolay dee kutubta uu leeyahay waxaa kaga mida kitaab usuula oo malaa horeba dee dikrigiisa aanu soo qaadqaaday oo aada u shuhuroobay isagoo matni ah laakiin shuhuroobay aadna loo sharxay aadna axaadiidiisana la takhriijiyo xaafid ibnu xajar iyo xaafid ibnu kathiir iyo waana madbuucile ay axaadiidiisana takhriijiyeen haddaba bal matnigoo dee iyo sharaxo isku googaaman cibaaradoodii soo qaadaya ibnu subkina waa sharxay kitaab buu ku sharxay rafcu lxaajib can ibni lxaajib la yidhaha afar mujalad ku madbacaysan markaasaa waxaa cibaaradu ahayd marka matnigii sharxi waayo matnigaa dee matni aada u mujarado dee mutuuntii loogu talagalay xifdiga ah oo markaa kolkol lafdigu u yar baahanya in wax sii idaaxiyeen waalcaamu lmaqsuudu bihi bayaanu lxukmi lmukhtalafu fiihi راجح على العام الذي لم يقصد به وذلك بأنه أمص بالمقصود وأقرب إليه مثال كان يان كسو قاديا أو حليا عامك marka horeba loola jeeday xukumka naftiisa in laguba cadeeyo laysku khilaafsan yahay waa xukum laysku khilaafsan yahay ayaa naskani cadaynayo marka horeba uu yimi kaas baa ka raajaxsan caamkii isaguna aan waxa weeye xukumkan inuu cadeeyo wax kale u yimi laakiin cumuumkii unbay tan masaladana soo hoos gashay xukumkan bal maalan mukhtalafu fiigana cumuumkiisunbuu ku shambiyey ee marka horeba umu iman in xukumkaa laguba caddeeyo sababtuna waa san uu sheekhuba inoo sheego xaggii maqsuudkii kanbaa u dhow mithaal ahaan iyadoo kolley mithaalkaasna jaanibka loo caamkii aan kuba soo maray ilaahay wuxuu uhi wa an tajmacuu bayna alkhtayn waa mid aayaduna waxay dee ahayd waxa xurimat calaykum ummahaatukum bay la socotayoo waxa aayaddan siyaaqeeda iyo wixii looga jeeday ama tan ahayd in lagu caddeeyo xagga dumarka wixii xaaraam ah ee nikaaxoodu xaaraam yahay iyo kuwa uu xalaashayay in lagu caddeeyo taas baa maqsuudkeedu ah ay uba timi oo aayaddu taasay ku tacalluqsanayd waxaanay faa'iideynaysaa labadii dumar ahaa ee walaalo ahaa inaanu wada guursan karin dee mar keliya uun iyadoo de ay cismadiisii aanay ku kulmahayn waxaa kaloo iyadna qur-aankaga yimi wamaa malakat aymaanukum saqad aflaxa lmu'minuuna iyo baabay laba socotiyo dee meelo kale taasna way timi wamaa malakat markaynu eegno lafdigan maa cumuum buu leeyahay waxaana meeshii ahayd dadkii mutaqiintaaba ilaahay subxaanaه wa tacaala ammaanayay sifaadkoodii fiicfiicnaa buu sheegay waxaa sifaadkoodii fiicfiicnaa lagu sheegay ka mid ahaa xifdu اlfuruuj inay farjiyadooda dad ilaalinaya yihiin oo ka ilaalinaya wixii aan loo bannayn markaasaa dee ciddii adagu loo baneeyeyna ilaahay yidhi dee waa ciddii aanay iyada dembi uga imanayn hadday ka dhowri waayaan aswaajtoodiiyo ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum marka aayaddan aw maa malakat markan cumuumkaa eegno wixii gacmahoodu ay hanteenee imaa iyo addoommo ahaa iyaga dee ciddaa lagu ammaanay inay farjigooda ka ilaalinayaan kuma jirto way u bannaantahy maada cumuumkeedaasna waxaa soo gelaya dee labadii walaalo ahaayee milkulyamiin maaha nikaax iyada aayadda hore cadayse guur hadday tahay oo way ku kala duwanyihin halkaasoo dee taasay u khaas tahay halkan waxaa u khaasa haddii bal dumarkaasi aanay walaalo ahayna waa iyada xukun u khaas oo u gaara laakiin cumuumkii ah wixii ay gacmahoodu hanteen ee dee markaa lagu iyada la yidhi dembi ugama imanayo haddaanay farjigoodii ka ilaalin laba walaalo oo dee milkulyamiin ay ku wada markaa haystaanba ama ay dee cismadood adigu milkulyamiin uu shamliyey ayaaba soo hoosgelaya marka waa tii cuhmaan ibnu cafaan iyo hore aan u soo marnay axallathumaa aayatun waxaramathumaa aaya mid aayadna way banaynaysaa aayadna way xarimaysaa aan ilin marka laba cumuum baa jiro cumuumka taasna kol haddii labadani ay walaalayeen inaan dee la jamcin karin ayaa ay faa'iidaysay tan kalena maxay faa'iidaysay milkulyamiin marka ay tahay in la jamcin karo laakiin maxaa jira aayadda hore waa an tajmacuu bayna alukhtayn qaradka marka aayadduba ay u timi xukm qasadka loo jeeday ama siyaaqeedu wuxuu ahaa waxa bannaan iyo waxaan bannaanayn ee dumara in lagu caddeeyo taasi waa midoo waa xukumkan gaarkaabay aayaddani u timi amaa aw maa malakat imaanikum qaradku wuxuu ahaa madxulmuttaqiin dadka mu'miniinta ah ee muttaqiinta ah inkhisaaroodii fiicfiicnayd la tiriyo la ammaano oo lana sheego markaa inay khisaashooda fiicfiican ka mid tahay xifdulfuruuj bal ciddaa laga soo reebay mooye marka laakiin qaradka aayaddaas iyo siyaaqeeda iyo xukumkaa wixii loola jeeday halkan waxaasaa bannaan iyo waxaasaan bannaanayn may ahaynba ee waxay ahayd ujeeddada koobaad dadka muttaqiinta in sifaadkoodii fiicfiicnaa la tiriyo laakiin cumuumkii halkan ayuunbaaba xukumkana gees ka soo galay marka deetan maxay noqotay tarjiix markii loo baahday iyadoon dee bal a'imo waaweyn oo ka joogsaday aan aragna way ka joogsadeen in saa cumaan iyo ama caliya laga soo naqliyo halkii xukumka ay marka hore maqsuudka ama mukhtalafu fihigii wuxuu noqday laba dumara oo walaalo ah oo iyada guur maaha guur waa sariixa wax caaridaya ma jiraan milkulyamiin nin oo dee gacantiisa ay ugu wada sugayen ama ku wada istimtaacayo intaasaa mukhtalafiga haddaba xukumka caddayntiisa iyo xalaal iyo xaraam maxaa dumar xalaala iyo maxaan bannaanayn aayaddan suuratunisaa maqsuudkeedu ahaa tan kalese waa madxulmuttaqiin bay ahayd marka maxay noqonaysaa in aayaddii suuratunisaa halkan la raajax yeelo oo cumuumkeedii laga raajax yeelaya tan sababtu waxa weeye tani maxay u timi oo l xukumkan maanta mukhtalafuhiga in lagu caddeeyo ayaa qasadkua waa xukumkan meeshii laga qaadan lahaa ama madinadii xukumkan laga daylaawey tani se waa meel aan madinadeedii ahayn ujeedaduna wax kale ay ahayd ee laakiin cumuumkii laftigu lahaa ay soo gashay cumuumkii laftiguna ay soo gashay bal taas baa macnuu yahayoo imika waa an tajmacuu bayna alkhtayn iyo aw maa malakata imaanikum waxaa labadii cumuum aan idhi waa an tajmacuu bayna alkhtayn baa raajixa awjuushanaabuu shanqeeda tiriyaa lagu kala raajax yeelayo oo istaasuu tiriyaaye laakiin maxaa awjuhdii kaba mida aan haynay imika kan aayaddan waa an tajmacuu bayna alukhtayni nas bay maqsuudkii ku tahay ama iyadaa waxay loola yimi ee siyaaqeeduba waxay taxliil oo taxriim ama wixii xalaal iyo xaaraam dumara in la caddeeyo tanise maqsuudkeeda koobaad wuxua madxalmuttaqiin buu ahaa dee markaa axkaamtoo madinadeedii halkii madinada ahayd laga qaato ayaa ka horeynaysa iyadoon xukumka meel aan madinadiisii ahayn lagaba qaato amasan cibaaradan haddaan kaba cabiro wixii marka horeba xukumkan caddayntii mukhtalafiga loola qastaya siyaaqeedu uuba yimi ayaa ka horeynaya o ka raajaxsanaanaya haddii meeshii dee ay wax isku caaridaan kii aan marka horeba siyaaqa iyo ujeeddada iyo qaradka marka hore loola yimi naskan ee loola jeeday aan ahayn bal taas bay tahay arrinkuna kolley marka mithaalkaa sheegno iyo umuurihii waxay la tahay waa cad yahay iyadoo baryahan aynaan waxba dee wax idinku a baxsiyaysaan aanan haatan iskaba daynin muddo ayaamihii horena kolley faa'iidana way lahayde bal wejkan anoo uun sheegaya ayaa bukhaari baa wuxuu dhigtaa baab kitaabu salaad ah kitaab ulmawaaqiitna ku jira baabka cunwaankiisu wuxuu ahaa baabun idaa adraka rakcatan min alcasri bal cunwaankaa qabanaysaan waay idaa adraka rakcatan min alcasri oo hadduu dee casar waqtigiisii oo dhan ayaa wuxuu ka soo gaadhay ragcad keliya oo dee markaa xukunku noqonaya ruux salaadii soo wada gaadhay noqonaya hadduu ragcaddaa keliya tukada intii kalena khaarij al waqti ay dhacdo wuxuu soo arooriyaa marka hore xadiid baabka dee ku cad sariixa waxaa marka dambena soo arooriyaa laba xadiid oo ibnu cumar iyo abu muuse oo ka hadlaya dee bal inaga ummaddeena iyo yahuud iyo nasaare sida xaaladoodu bal markaynu isku tahay xagga camaladeeda iyo waxyaalahaas oo kale waana baabkii mawaaqiida ee baabkaan idiin dhigtay haddaba bal waxaa meesha yaalloon uga jeedaa xaafid ibnu xajar markuu sharxayay halkaas oo kale masaladan baa soo gashay waxaanay kusoo gashay waqtiga casarku waqtigu ka bilaabmaya goorteenu kaba bilaabayno madhabu ay ku kala tagsan yihiin marka dee harhku uu gaadho shayga miligii dee bal taas buu bilaabmaya iyo mee wuxuu bilaabmaya markuu milaynkii gaadho sida xanafiyada qowlkoodu yahay axaadiis meeshanana waaba barhkood u dariishadeen markaa milaynkii uu gaadhayo haddaba qolooyinkan le dee mili oo dee culimada marka axaadiidka si kalena ay nooguba timi umuurihii ay bal maalan ay kolkol ama taa kaga jawaabayeen iyo waxyaalo wax mihaalkan aan hayna ku tacalluqsan baa jiray waxaa la arkaa hadal imaamulxarameynna dee walow la arkay inaydaan hore hadalka waa heli doontaan oo dhibyaraan baa ku heli doontaan laakiin haddana ujeeddadii laga yaabo inay caddeetay bal dee marka dambaan isla eegi doonaa ee balbaabka eega oo maxaa uu yahay xukumkan culimmadu intay iskuba khilaafeen ay waxyaalana loo dariishaday halkaa ay arrintuna noqotay bal hadalkan imaka aan hayno hadal ku dhow in ay jawaabi soo gashay oo kale ama mihaal baan helaynaaba haddaan si kale udhiga imika laba aayadood baan mihaaliyey waan tajmacu bayna lukhtayn iyo aw maa malakata iimaanukum bal laba xadiid baa iyaduna arrintan ku kulmay arrin ku kulmaya mid ahaan bay dee tasan oo kale jawaabtu noqotee labada xadiid maxayin iyo labada mithaal iyo bal hadalka meesha jira idinkoo hadalka xaafid iyo hadalka imaamulxarameynba soo qaaday hadhow marka taas soo eegtaan insha allah bal weliba kan dhowr cushude maalintii ugu dambaysan baan eegi doonaa arbacade fatxulbaarna waxaan filaya waad heli karta waanan idiin tilmaamay waa baab ida waana mujaladka labaad iyada mujaladka labaad weliba qaybihiisa hore waa kitaab almawaaqiit ee baabka ah baabun idaa adraka rakcata min alcasr baabka uu dhigtay cunwaanka markaasu soo aroorinaya hadalkii sharaxay waxyaale kuma yimaadeen waa mithaal inoo soo kordhaya tan u wadaa bal aan mithaal labaad hello kan aan aayaadka ahayn mithaal labaad baan helaynaa xadiida laakiin arrintuna ay tahay halkan cidi intay si u daliishatay ciddii kale jawaabtoodu ay imaka wejkan aan hayno oo kale ay noqonayso ee bal labadaa mithaal maxay yihin iyo wejka markaa ay kaba imanayaan ee midna la odhanayo siyaaqii buu ansab ku yahay midna wixii looga jeeday maaha taas ma bal soo eega insha allahu tacaala kolley dee waana mithaal inoo kordhayo oo masaladan ama wejkan buu inoo sii fufuri doonaa biidn illahi tacaala wasaabicu kii toddobaad waa wejkii toddobaad an yakuuna inuu yahay axaduhumaa midkood waa labadan nas ama labadan mati warada mid soo arooray kolley waana cumuumba kana ku sugan calaa sababin sabab buu u soo arooray waalaakharu ka kalena warada waa soo arooray calaa gayri sababin sabab la-aan oo midna waa caam mudlaqa ta ay kaba cabireen oo yimi uno wax sabab uu ku xidhnaa ma jirin midna waa sabab buu lahaa kolley masalada horeynu usoo aragnay alqowl lwaarid calaa sabab iyo cumuumkeedii cumuum la-aanteeda taas cunwaan baabaynu kusoo aragnay yar waxoogaa uu sheekhu kagaba soo hadlay haddaba halkii caamkii faladii kii warada soo arooray calaa gayri sababin sabab la-aan ayaa awlaa ka horeynaya oo ka mudnaanaya hadday iscaaridaan weeye meesha eeg markaan wax la iscaaridin iyada hadalkani maba imanayo haddii inta iscaaridoon aan jamcin karno iyadana uma baahnin laakiin waa markay noqoto labadii nas kolley laguma wada camal fali karayo mid baan qaadanaynaa caamkii isagu sabab la-aan ku yimi ama caamka mudlaqa kaba cabiro ayaa awlaa ka mudnaanaya ka horeynaya weeye min aladii kii warada soo arooray calaa sababin sabab ku soo arooray liannahu isagu maxaa waa ciladii oo kaa loo horreysiinayay muttafaqun mid la ysku waafaqay weeye calaa cumuumihi cumuumkiisa inuu caamkani cumuumkiisa waa la ysku waafaqsan yahay waladii kii warada soo arooray calaa sababin sabab ku soo aroorayna mukhtalafun ku la ysku khilaafsan yahay weeye fii cumuumihi cumuumkiisa waa la ysku khilaafsan yahay tanna waa weji labaad oo idaax in yar inooga baahan ee waxaa dhici karta de imika markii hore waan soo raacanay un alqowl alwaarid calaa sabab iyo waxyaalo waa waxaan halkan uu ishaarayo ciladan ku ishaaray liannahuda uu kuba ishaaray baynu bayaankeeda soo mareen laakiin haddana imika in layskaba wada iloobay markay tadbiiq noqotona ruuxu uma dhib yaro xataa wixii uu fahmay ayaa markay tadbiiq noqoto ay iska adkaansa arrintu dee maaha lafdiga oo la qabtee waa tadbiiqa iyo bal keefta sidii looga camalfalaya ama loo fulinayo maxaa imika halkana ay tahay walow aan qeyd kusoo kordhin doono haddii a la idhaaho bal caamkan mudlaqa waa caamkay ka cabiraan iyo alcaam alwaarid calaa sabab macnaa laba caam baa meeshii jira midi waa caam sidaa kuba yimi sabab gaaro oo loo soo naqliyo oo lulahaa ma jirto midna sabab buu lahaa waxaynu laakiin hore usoo marnay masaladii ahayd alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuusi sabab waana halkii uun cibradu waa lafdigan cumuumkiisa ee sababtan gaarkaa maaha ujeedadu sababtan gaarkaa ayaa xukun buu inoo faa'iideeyey caamkan isagu sababta lihina xukumkii dee si uu kaasi keenayay si ka duwan buu keenayaa ma jamcin karayno naasikh iyo mansuuq baabkeedna kama dhigi karayno tarjiix baan u baahanay sheekhu laakiin bal haddaan iyada tiisa ku socdo caamku markaa uu mudlaqa yahay afraaddiisan uu u suubanayo inuu wada shamlinayuu xaqiiqo ku yahay baynu soo maray bal takhsiis haddaanu ku iman afraaddiisa oo dhan waa wada shamlinaya taasi iyada weyne waa caamkii mudlaqaha caamkii isagu sababta lahaana waxaan soo maray suuradan sababta lagama saari karo oo inay suuradani loo jeeda oo xukumkani uu xukumkeedii yahay waa iyada shay qadciya oo laguma saari karo takhsiis baan soo maray laakiin culimada qaar baa waxay qabaan walow aan nidhi alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuusaba qowlka raajixana uu yahay haddana culimada qaar baa waxay ka dhigayaanba kol hadduu sabab lahaa sababtaasun in lagu koobo afraaddii aan sababtaa lahayn suuradii sababta mooye suwartii kale ee uu lafdigan cumuumkiisa ku shamlinayay ayay leeyihin may ee dee ama majaaz buu noqonayaabo kaasi halkuu xaqiiqo shamlintiisaasi ka ahaa ma wada shamlinayo sababtaaba lagu koobaya cumuum markaa ma yeelanayo oo tan bay u timi culimadu ay raajix yeeleenna inay yidhahaan alcibra bicumuumi lafdi la bikhusuusi sabab barhkood baa le alcibra bikhusuusi sabab oo markaa xukumkii intii kale kaba saaraya markaa dee kol haddii isaga afraadan kale inuu shamlinayo khilaaf kuba yimi kana wax khilaafi aanu ku jirin suwartan kale suwartiisao dhan inuu wada shamlinayo kaan cumuumkiisa laysku khilaafin ayaa ka horeynaya mid cumuumkiisiiba hadal ka taagan yahay suurada sababta mooyaane cumuumkiisii hadal ka taagan yahay taasba wayaane waan raajix yeelina laakiin arrin baa jirta aynu hore usoo maray oo ah suuradan sababta lagama saari karo xataa takhsiis ma saari karo waa faa'iidadeeda macnaa inay suuradani lafdigan cumuumkiisa ay ku jirto waa shay qadciya imaam malik baa dani kaba dhiga si ay barhkood kasoo naqliyaan laakiin shay qadciya weeye suuradaa sababta lagama saari karo sheekhuna idlaaqiisa ama suuradii sababta ha isku khilaafeen ama suwartii kale waxaana isku khilaafayaan haba noqdee kolliba cumuumkan mudlaqa ayaa ka horeynaya laakiin ibnu subki oo kale taajudiin wuxuu kasoo naqay marka la eego jamcu jawaamica matnigiisa wuxuu soo reebaa istifaa ahaan usoo reebaa suurada sababta waa kasoo reebaa oo waxaa bal maalan markuu awjuhdaa tarjiixa tirinaya lafdigiisa wamaa kaana cumuuman mudlaqan calaa di sababi ilaa fi sabab oo kii caamkii mudlaqa ahaa iyo caam sabab leh hadday iscaaridaan caamkan mudlaqaa la horreysiinayaa suurada sababta waxaan ahayn oo taa macnaheedu uu yahay hadday suuradii sababta eeg suuradii sababta ay kuba timi oo kani uu xukum inoo faa'iideynayay kii kale mudlaq ahna xukumkii ka duwan uu faa'iideeyo waxay iskaga hor yimaadeenna suuradii sababta ay tahay waxaa la horraysiinayaa caamkan sababta leh sababta suuradani in loo jeedaa qadci bay ahayd kana cumuum ahaanunbuu ku shaminayaa suurad laakiin wixii aan suurada sababta ahayn ayaa hadalkeenani noqonaya suuradaas sababta wixii aan ahayn ee afraaddii kale ahayd hadday labada cumuum iskaga hor yimaadaan caamka mudlaqaa horraysiinta leh sababtu ee suurada sababta mooye suwarta kale inuu cumuumkiisa uu ku shaminayo khilaaf baaba kaba taaganoo culimadii qaar baa khilaafsan laakiin suurada sababta hadday ku kulmaan caamkii sababta lahaa ayaa ka horeynaya waayo dalaaladiisa ayaa aada ugaga cad halkan caamkan kale cumuumkiisa uun ku shamliyey oo suuradii sababta hadday iskuba qabtaan kii sababta ayaa la horraysiinaya kitaabkeenna taasi nooguma sugna laakiin waxaan leenahay waa taa jirta ibnu subki iyo ibnu xaajib iyo keyrkoodba ay markaas waxa weeye soo reebeen oo cibaarada jamcu jawaamicna waan soo sheegay cibaarada matniga usuuliga ee uu leeyahay ibnu xaajibna walcaamu calaa sababin khaasin fi sababi bulaac kii isaga ku yimi sabab khaasa sababta isagaa la horraysiinaya walcaamu calayhi fii hayri caamka kale mudlaqaana wixii aan sababta ahayn ayaa hadday isku caaridaan lagu horraysiinayaa bal arrintu taasba weeye tacliilkuna waa taa inoo sheegayo waa suuradii sababta waxaan ahayn amaa suurada sababta iskhilaaf ma jirin bal yaqiin buu ahaa halkan iyo qadciyo lama saari kari jirin kaa waa laga takhsiisin karaa ka mudlaqa laakiin tan suuradan takhsiis muu saari kari ahayn kol hadday taa tahay isagaa sababtii kaga horeyn wixii aan sababtahayna caamka mudlaqa ku horeynaya wathaaminu kii sideedaad an yakuuna inuu yahay weeye axad lkhabarayni labada khabar mid ahaani qudiya mid la xukmiyey oo bihi isaga ama la bineeyey la horraysiiyey cala alaakhari ka kale isaga laga horraysiiyey oo laguba xukmiyo ujeedu yahay cibaarada horeynu usoo aragnay halkii caamkii baynu marka caam iyo khaas iscaaridaad suwartii uu inoo soo dhiganayay ayay ahayd khaaska ah yuqdaa cala alcaam cibaaro saasaynu soo aragnay qudiya bihi cala alaakhari faladii kii qudiya halkan qadaaba ay taale laakiin waa qudiya weeye lafdiga horunbuu la mid yahay ka horena laakiin mu xarakaysnayna faladii kii qudiya bihi la xukmiye ujeedadu xukumka isaga la siiyey horraysiintae minhumaa labadan khabar kaba mida ayaa awlaa ka mudanka kale liannahu habata lahu waxaa u sugnaaday xaqu taqdiim oo lafdiga qudiya wuxuu keenayay ah horraysiin xaqeed tana waa wej kaloo awjuudii tarjiixa kaba mid a umuurahana dee istidlaal iyo istinbaad waa waxyaalaha aada iyo aada ugu mudan markan eegno culimadu umuurahay baxsayaan iyo nusuustu bal tacaarudkooda sida lagu suulinaya iyo dee ruuxu wuxuu garanayaa ijtihaadku inaanu sahlanayn ee wax aqoon sare iyo faham aada u sarreeya iyo cilmi badan oo dee bal waxyaalihii meeshan kuba jiray uu aqoon u leeyahay ee kala dunaaya uguma baahnaa inay tahe inaan wax iska sahlan mahayn ruuxu nas intuu arkay inuu la boodo isagoon hubsan bal wax caaridaya inay jiraan isagoon garanayn sidii loo kala horraysiin lahaayoo kaleo dee arrinku ma aha uun nas baan arkoon la boodaya shareecadu waa waxaa kulligaa isku wada xidhan ee la doonayayna dee waxay wada faa'iidayso wax tanaaqud iyo isburin ay dhexdeeda kuga sugan tahay maaho ilaah baa soo dejiyey haddii ruuxu kolba jus-iyaadun waxay macrifadiisu tahay kulliyaadkii shareecada iyo umuurahan aanu aqoon oo uu kolba nas meel kala boodo dee wixiiba way iska wada hor iman doonaanoo wax iswada caaridayo masaladii isagoo imika maanta saacaddii hore wax ku fatwoonayay ayaa nas kale u arki oo dhici karta kii hore kaba duwan oo haddaba fatwo labaadoo tii hore burinaysaba arrintiisu ay noqonaysaayo maaha arrimuhu wax dee iska bal markaa tanna maxay tahay laba khabar baa iska hor yimi tacaarudkiiyo tarjiixuna dee sidaan soo sheegayna qeybna way kaba tahay kutubna way jiraan oo kolley madbuuca maanta oo khaasatan waa dee kuwa hore abwaabtaasay kuba jirtaa raggan dambe dee kolley waxyaalaha lagu qaato kolley diraasaad culya iyo dee majister ama doctora lagu qaato diraasaad saas iyo kuwa dee sodaayo alifeba waa jiraan waxa ay tahay laba nas hadday iscaaridaan oo midna caam yahay midna khaas yahay horta caamka takhsiis baa ku yimaada khaaskana waxyaalaha ku iman kara waa iyadoo la awilo oo daahirkiisii laga kaxeeyo kale waataynu daahir iyo muawalba soo marnay daahirkiisii laga kaxeeyo la awilo oo macne han daahirka macno aan ahayn oo dee marjuuxa lagu xambaaro marka kana takhsiis baa ku iman kara kana ta'wiil baa ku iman kara haddaba iyagiibaa iska hor yimi oo waxbay iska hor yimaadeenoo midna waa khaas midna waa caam markaa meeshii laba dee arrimoodba ina dee meesha ina hor taalla inaan caamkan khaas yeeloon khaaskan binaha dee aan siino xukumkiio khaaskan aan saynu horeba usoo marnay caamka ku khaas yeelo haddaan dee marka hore caamka lagu camal falin waxa weeye iyo iyadoo khaaska laydhaha macnahan daahirka ah maqsuudkii maahay aan awilo oon macnihii marjuux ahaayo markii hadhow caamkiina cumuumkiisii uu iska haysanayo kana macno kale aan ku xambaarnay oo kii dee daahirka aan ahayn isagana ta'wiil baa ku yimaada kana takhsiis baa ku yimaada maxay marka hadalku yahay marka dee caam iyo khaas ay jiraan sidaynu hore usoo marnay waxay siiyaan horraysiinta waana tan ay qadaa ay kaba imaka ay kaba cabiraan oo kale ay ka kala ku bineeyaan waa khaaskaa la horreysiiyaa oo caamka laga horreysiiyaa marka waxaa arrinku noqonaya haddii taksiis iyo ta'wiil meeshii ay wada yimaadaan taksiiskan qaadanaynaa oo ta'wiilkan khaaska aan awilno waxa ka horeynaya iyadoon khaaskii awilnoynu macnihii daahirkaa ka kaxayno waxa ka horeynaya caamkii aynu kan ku khaas yeelo sababtuna waa muxuu ahaa dee caam iyo hadday khaas kulmaan iyada suuradaasoo kale caamkaa la khaas yeeli jiray waayo dalaaladiisa uu inoo faa'iideynayo waxaan maqsuudkaa ayuu kana shay badliya weeye oo cumuumka guud iyo suwartan inta badan taksiis kugu yimaada una wada shabriyuu ku faa'iideeyey kana masaladiibuu nas kuba yahay haddaba khaaskaa la horraysiin jirayoo sababto isagaa lahaan jiray taqdiimka isagaa lagu binayn jiray caamkii markaa kol hadday taa tahay halkii aan khaaskan ka awili lahayn caamka ayaan khaas yeelaynaa khaaskiina waan horreysiisanaynaa sidiisii baan ku daynaynaa markaa ta'wiil iyo taksiiskii taksiiskaa horeynaya saas baana macnuu yahay ina isaga ayaa xaqa taqdiim lahaa saynu horeba usoo aragnayn kitaabkan kuma soo aragnayn waayo waxyaalahan waa waxyaalahan horeba usoo aragnayn ataasicu kii sagaalaad an yakuuna inuu yahay weeye axaduhumaa midkood ihbaatan sugitaan wax la sugayo walaakharu ka kalena nafya nafyi uu yahay oo waa maxay tanna dee ibaatka ka cabiraatay muhbatka kaba cabiraanba e de waa midnama masalka midnama ismigii mafcuule laba nas baa mas'alo ama xukum isku caariday mid xukumkuu sugayaa midna uu anfiyayaa miaal haddaan soo qaato kan miaal baaban haynaa dee kuwa amhaladii waan la wata dhici karan casharkii baan soconayna miaalka haddaan soo qaado waxaa jiray rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh markii uu galay kacbada xajat lwadaaca taas uu galay waa mee fatxu makaan ujeedaa in yaroo kooban baa la gashay intii koobnayd waxaa bal maalan dee bilaal iyo usaamo iyobaa ka mid ahaa intii koobnayd ee la gashay ee markii dambe albaabkaa la xidhay markii dambe uu soo baxay rasuulkii ilaahayna ibnu cumar yaa dadkii ugu horreeyo dee kadinka taagnaa maalkii salaanka taagnaaba ahaa xadiidka isagoo bilaal weydiinaya ayaa waxaa xadiidkaa ibnu cumar ku yimi rasuulka ilaahay inuu ku tukaday salaad waa kacbada dhexdeedii waxaa kaloo iyadana xadiidkuba yimi isna inoo sugan waa usaame xadiidkii rasuulkii ilaahay inuu dee meesha galay oonu ku tukan salaad markaa waana waaqaco keliya waa waqti keliya salaad buu ku tukadayo kumuu tukan waa maanta midna waa ihbaat salaad buu ku tukadaa ihbaata midna waa nafyi oo muu tukan weeye muxuu markaa odhanayaa waa kan eeg xukumkii fa yuqadamu waa la horreysiinayaa alihbaatu ihbaatkii baa la horreysiin cala nafyi nafyiga laga horreysiin hadiyo goorna haaliban marka aan nafyigu nafyi maxsuura ahayn waa say isticmaalaanba waana kan inoo cileeyey lianna maca almuhbiti kan isagu muhbitkaa maciisa ziyaad ziyaadata cilmin ziyaadatu cilmin baa itaale lakin waa khabarkii baa horeeyaba waxa weeye oo ismigii waya kan lianna maca almuhbiti ziyaadata cilmin cilmi ziyaada ah ayaa kan muhbitkaa maciisa ah faalakhdu qaadasho biriwaayati riwaayadiisii la qaato ayaa awlaa ka mudan maxay had iyo goor marka ihbaat ama muhbat iyo manfi ay kulmaan ama ihbaat iyo nafyi ay kulmaan ihbaatkay horreysiya sababta waxaa weeya ninkan le muu tukan wuxuu ka waramay inaanu waxaan kama warayo unbaa meeshii soo baxday oo inaanu ogeyn kanise waxaanu kani ogeyn buu ogiy waa kan wax sugaya kanna waa anfiya waxaasi ma jiro kolbay dandigiisa noqonaysaa ama cilmi la-aan baa lagu xambaaraya dee cadamulcilmina ma aha iyadoo waxaan inaanad ka warhayni maaha ina dee aada waaqiciisi iyo xaqiiqadiisii aada og tahay allahuma haddii uu yidhaaho waan la joogo marna kamaan dhaqaaqin oo ina muu tukan oo kale markaa nafyiga maxsuurka uu yimaado way iscaaridayaan markaas waj kale oo dhici karta taiye bal maalan tarjiixu baahan oo la yidhaho markaa muhbatka kalema dee lama odhanayo waa la horraysinaya laakiin kol hadduu yahay meye saasi may jirin oo saasi may jirin kii kalena meye waxaasi waa jiraano waa og yahay iyada markaa kan isagu wax sugaya ayaa la horraysiinaya xataa waxaan filayaa xagga ra-aawiga haddii jarxi iyo tacdiil ku kulmo ruuxaasi uu yidhaaho waa ruux dhowrsoon kana uu leeyahy mee waxaasuu sameeyey oo kale kan leeyahy mee waxaasuu sameeyo faasiqu kuba yahay ama aanu ku dee iqo ku ahayn cilmi ziyaaduu hayaa oo kan kale aanu ogeynoo waxaa la arkaa daahirka sababan inuu ku kaaftoomay waa t taas baan lahayn jarxiyo tacdiil hadduu raawiga ku kulmo jarxigaa la horraysiinaya sababto kan jaarixa ah cilmi ziyaadon kan ahayn buu hayaa tanna waa saasoo kaleo waxbuu og yahay kan cilmi ziyaada agtiisa ku sugan aan kan kale agtiisa ku sugnayn nafyigu kol haddii uu taa yahay waxaa laakiin kolkol baa dee nafyigu markuu yahay aanu ahaynun cadam acilmi cadam naftiisa iyo waxaani may maba jiraan uu leeyaha asalahaan may dhicin markaasoo kale wej kalay noqonay lakiin markay taa tahay waxaa la horraysinaya kii muhbatka ah waalcaashiru kii tobnaad an yakuuna inuu weeye axaduhumaa midkood naaqilan mid wax naqlinaya oo xukumkii ama asliga ahaa iyo baraa-adii dimadee hore taas iyo istisxaab wixii uu kuba iman jiray ayuu meesha ka saaraya walaakharu ka kalena mubqiyan wuxuu baaqi yeelayaa oo uu xukumkii dee bara-adii iyo sii asalku ahaan jiray buu yahay mid baaqi yeelaya fanaaqilu kii naqlinayay ee maalan xukm alasli ama bara-ada asliyada ah meesha ka saarayo xukum cusub isagu watay wax cusubna laba yimi ayaa awlaa horraysiinta loo mudan sababtu liannahu yufiidu wuxuu faa'iidaynayaa xukman xukum sharciyan sharciya bal masaladan horta jumhuur lculamaa qowlkood weeye imaamkan baydaawi la yidhaaho kitaabkiisa isna aada u shahiirka ah ee isagana ay u cinaayoodeen sharax markay noqoto iyo xaashiyeyn iyo xaafid alciraaqi waa nadmi waxawey ha u nadmiyey oo dee nadmi isaguna lahayo bal dee imaka barhkoodna ay iyaguna ragna ay takhriijiyeen dee rag iyaguna kala duwan kitaabkaas ee minhaaj waa minhaajka asliga iyo minhaajka farciga ay ku kala farqiyaan alminhaaj alfarci markay leeyihin de waa minhaajkan aynu naqaano ee fiqiga imaam nawowi leeyahay alminhaaj alasli markay leeyihin waa minhaajka baydaawi ee isaguna dee madbacaysana waa kitaab matni ah laakiin dee rag kala duwana ay sharxeen oo ay kaba mid yihiin labadan sheekha isdhalay subkiyada oo kale oo inta subkiga weyni bilaabay markuu waajibka halkeeda jooguu dhintay oo inankiisan rafulxaajib iyo jamcu jawaamica yalabaa taam yeelay alilhaajna uu ku madbacaysanya saddex mujalad dee waxaana sharaxa aada u shahiirkiina waa sharaxan isnawi ee dee xawaashidoodna ay laba socoto bal ee aada u mashhuurkaan haddaba isagu taasoo kale wuxuu doortaa inka xukumkii asalka daynaya la raajax yeelo oo kan kale laga raajax yeelaya lakiin qowlkii jumhuur baan kuwa socona waana qowlkan maxaa masaladu ay tahay iyadana bal si aan u yar fahamno cashir kolley intan baan ku daysan doonaa intan si bal a umuurahan u dabdisaan masaladiina iyadoo muhmalo wax looga jeeda aanu ruuxa aanu garanahayn aynaan u dhaafin waxaa maalan yimi laba nas baa meesha wada yimi labada nas mid ahani wuxuu faa'iidaynayaa xukum dee cusub oo shareecadu ay la timi oo xukumkii marka hore haddaan xukumkan sharcigu jirin istisxaabkii ama baraa alasliyatay kaba cabiraan oo kale ee la qaadan lahaa oo ruuxa dee wax laazimaya inaanay jirin kol haddii wax dimadiisii shuqlinaya xaggii shareecada aanay kaba iman taas ayuu dee bedelayaa midna marka la eego walow xukum sharciga yahay wuxuu waafaqsan yahay haddaan xukum sharcigi iman si xaaladu ahaan lahaydun ayuu waafaqsan yahay marka taasoo kale waxay leeyihin waxaa la horraysiinayaa ka naaqalka ah ee dee shareecadu had iyo goor waa niqligaasay kuba timaada halkii naskigana waynu soo marray taas naski laguma magacaabayo ee laakiin bara asalkii iyo wax dee cusub oo bedelaya shareecadu laba timaada la horraysinaya kan kale laga horraysinaayo sababto kaa hore haddaan qaadano walow xukum sharciya uu yahay laakiin haddaan xukumkaa sharciga imanna waa si marka horeba aan istisxaab ahaan uga camal fallayn ba kaa hore ay tahay laakiin kani waa wax cusub baa inoo soo kordhay misaal haddaan la imaado halkan laba xadiioo kolley aynu la arko aynu hore usoo maraa jiray midi waa xadiidkii busre iyo qolooyin kaleo la waafaqsano way jireene man masa dakarahu falyatawada midna waa xadiidkii dalqi aynu soo marray hal huwa ilaa badcatu minka markii la weydiiyey waa waslad ama qidco yaroo hilibo adiga kaa mida waxba uu kaa jebinayaa ma jirto haddaba kan dalqi ee ahaa markaa hore dee naski baynu usoo marnay baab naski baynu usoo marnay laakiin imaka mithaal tarjiix baan usoo qaatay haddii hal huwa dalcin ilaa badcatun minka muxuu keenayaa dee inuu waa kanoo xukumkii asal lahaa buu meeshii qariraya uun asalku si uu yahayna waxa weeye intaan xukumkani inoo iman intaan shareecada ku iman in buryadoo la taabtaa ay waysada jebinayso aanay kuba iman dee asalku waxay ahayd inaanay waysada waxaasi kaa jebinayn inay tan kale waa wax shareecadu ay sugtay ee haddii aanay taasi iman dee sidaa xubnaha kale unbuu la mid ahaan laha taas haddaba xadiidkana ilaa hal huwa ilaa badcatun minka wuxuu waafaqsan yahay asalkii wuxuu u ahaa buu waafaqsan yahay ama asalka xukunkiisii unbuu sii adkaynaya kan kalese xukun cusub buu laba yimiyo waa naaqil oo arrinkii asalku ahaa buu meeshii kaba saarayo in haddii halkaa la taabto xubnaha kale aanay la mid ahayn ee weysadii ay ku jabayso ayuu faa'iideeyey kaa horese xataa haddaanu iman oo aan waxna se aynaan hayn dee waxaa la odhan laha mayi waxba kama jebinayan kuma jira nawaaqadun baan odhan layn nawaaqadii kuma jiro oo ma jebinaysun baaba jawaabteedu noqon layn marka xukumkii asalkiibuu qarinaya kanise xukumkii asalkiibuu bedelaya taas bay uga jeedaan naaqil iyo mubqi mid xukumkii horunbuu sii adkaynaya oo ku baaqa yeelaya midna waa bedelaya haddaba naaqilka dee waa si shareecadu qaaliban kuba imanaysay xukun cusubna waa kan ka kaa waxba kama faa'iidaysanayno laakiin kan xukun cusub baan kama faa'iidaysanaynaayo markaa kan baa naaqilka ayaa la horreysiinaya laga horreysiinaya kii mubqiga hadday san oo kale tacaarud yimaado suuradda haddee naasikhiyo mansuukh baaban kaba soo dhignay tarjiixa iyadaa ka horeynaysa lakiin bal haddii aan naastaasi jirin tarjiixii baaba san noqon lahaa taa weeye والحادي عشر كي كوبية طبناد أن يكون في أحدهما مدكون إنه كسبا يهي وهي احتياط احتياط فيقدم وله الرئيسين على الذي لا احتياط فيه كان احتياط كبصمين لأنه الأحوض لأن الأحوض احتياط كبضا أما لأن الأحوض للدين دين أهل كاحتياط كبصمين يهي أي أسلم نبتقريو بضا bal waxay la tahay anigu wejka labiyo tobnaad waa isla tacliilun bay noqonayaane walow ay laba wej geliyeenna waa taasoo maalan imaka waa kaa hore wuxuu leeyahay ixtiyaadka imaka tarku shubha oo kale waxay shubha ku sugan tahay oo lagaba taga waa wixii ixtiyaadku kuma sugnaa oo haddii bal maalan nas yimaado wax keenayo waxaa in layskaba dhowro nas kalena uu inoo keenayo waxaa inaan layskaba dhowrahayn ixtiyaadku muxuu kuba sugan yahay waaba intaasoo kan kala noqdee shubhay noqonaysaayo dee shubhada oo lagaba tago ayaa ixtiyaadku kuba sugnaa haddaba labadaa nas hadday iscaaridaan oo midna ixtiyaadkiibaa ah xaggii ixtiyaadkiibaa jira sida wixii shubhadoo layska dhowraa waa jaanib ixtiyaad waxaana la yidhaha maya dhib ma lahana waaba intaasoo dee xaaraam kuba dhacdo ama ay wax kale kusii gaadhsiiso ixtiyaad ma aha haddaba laba hadday kulmaan mid ixtiyaad ku sugan yahay midna aan ixtiyaad kuba sugnayn ka ixtiyaad kalaa la raacaya waayo had iyo goordee salaamadii iyo badbaadadii jaanibkai ixtiyaadkay kuba sugan tahay xataa xadriga iyo markay waxa kale kala raajax yeelaana waa jaanibkaasun baabay noqonaysaaye bal waa taa horta macnuum wahaani cashara ka labiyo tobnaad an yakuuna inuu yahay waya axaduhumaa midkood yaqtadii mid keenaya alxadra mancin buu keenaya walaakharu ka kalena yaqtadii wuxuu keenaya alibaaxata ibaaxu keenaya fa fiihi wajaani laba wej baa ku sugan kan oo macnuhu waa maxay laba nas baaba jira midi muxuu inoo keenayaa inaan idhaahno dee waxani waa xaaraam ka soo qaad waxyaalaha ama xayawaankii ama madcuumaadkii ayaa nas mid ahaan u yimi keenaya mancin nas kalea meeshii aan helay oo le maya waa iska bannaan yahay oo kale maxaa meeshii ku kulmay dee kan xadriga keenaya iyo kan mancinta keenaya labada keebaa la raajax yeelaya fa fiihi wajaani laba wej baa kuba sugan oo kan laba wej baa kuba sugan oo haddaan dee caam iyo khaas sida shaaficiye iyo qolooyin lagaba dhigin waxaabaan odhan karnaa bal waraabaha ka soo qaad oo kale dee markaan eegno rasuulkii ilaahay xaadiidiisii ahayd nahaa can kulli dii mikhlabin can kulli dii nabin min asibaac can kulli dii mikhlabin min aduyuur wax kastoo mico adag lahoo uu wax ku dilo ku ugaadhsado dee taas waa xaaraan markaan eegno dee waraabu waa taa waalayo waa kan geeliya wax kastaba dilaya oo markaa wuxuu keenayaa taxriimkii naskaarina waa jiraayo dee barhkood ay kan ka horreysiiyeen oo ay khaas ka dhigeen qolooyin kale dee dabacu waa bannaayna taas layskuma waafaqsano oo kale oo ah dee waaba sayd lagaba cabiray iyo waatan markay abwaabta xajka la joogo oo kale fidyada oo kale ay dhahan haddii waraabo la dilo neefcaynkaasaa ka waajibaya oo kale waa iyadoo ugaan lagaba dhigay ama isagii markaa midna xaaraamnibuu keenaya midna waa xalaal yahay buu xalaal buu keenayaaba dee barhkood waa khaas bay idhaaheen oo sida shaaficiya kanay horreysiiyeen oo dabcu waaba xalaal bay kaba cabir laakiin markaan eegno iyadoo naskana balaa fardi yahay nusuusana nusuus adigu mutakaas ay badan tahay bal markaa haddaan jaanibkaa eegno waxaamad odhan karna waa xadri kana waa ibaaxo maxaan horreysiinaynaa waa tan uu labada wej geliyey axaduhumaa mid ahaan anahumaa sawaaun waa inay siman yihiin oo way siman yihiin oo sababtu haddii taxriim lmubaaxna dee wax haboon mayno shay mubaaxa in la xaaraam laga dhiga kolley maxduur baa ku sugan in iyadoo bal maalan taasi ibaaxat lmaxduurna iyaduna maxduur kalaa kuba sugan oo ibaaxaduna xukun sharciyay ahayd in waxa weeyaan kan kalena taxriimkuna xukun sharciu ahaa ibaaxatu markaa maxduurna waa dee wax weyn baa kuba sugan oo shay xaaraam aha la banaysto kan kalena shay xalaal ahayo xaraam laga dhigaa iyaduna dee wax sahlan ma noqonayso haddaba labadoodii ma siman yihiin oo laba xukmi oo sharciya wada siman ma yihiin dee bal ma kala raajax yeelane bal adigu dee waa waxyaalo kale inaagne laakiin si guuduun kanaa raajaxaya kanaa marjuuxa ma odhanayno taasi waa qowl laakiin qowlka labaad oo ixtiyaadkii kuba sugan yahay waa ixtiyaadkii marka hore aan soo marray waa kan wathani an aladii ka yaqtadii keenaya alxadra xadriga keenaya ayaa awlaa waa hal iyo goor haddii xaraam iyo xalaale ay kulmaan taasaa la horraysiiyaa bal dee kutubtii qawaacidka ee fiqiyaduma oo taas qaacidaba taasoo jirta oo xalaal iyo xalaale xaraam iyo xalaale hadday kulmaan dee meeshay dhacaanba xaaraamtaa la horraysiiyaa oo walxillu walxaraam xaysu waqaca faqallib alxaraam aduba taasoo cibaaradii dee markaa faraa'idka oo kale in xaraam iyo xalaale hadday kulmaan walow dee lafdi xadiid ahaana ay usoo naqliyeen majtamaca alxalaalu walxaraamu dee xadiid ahaan yaanu inoogaba sugnaane ilaa qalab alxaraam oo kale dee suwar badanna waa kuwa oo dee ninkan had iyo goor maalkiisii xaraam iyo xalaal iskashay keebaa la raajax yeelayaa oo kale dadkan madaxda ee wax meel banaan iyo meel aan banaanayn xooluhu raatibkoodii umaayo wax dee aanay xaqu lahayna qaadanayo gacmooda ay kuba sugan tahay hadday wax ku siiyaan oo kale ka qaadashadoodii masaa'il badan baa meesha timaada ee bal waxa weeye xadrigii baa la raajax yeelayaa ee bal walow taa xagga maalka iyo qalabada ay eegaan sheekhu wuxu uhi wahuwa saxiixu sababtuna liannahu axwadu markii horeba ixtiyaadka waa kan soo marnay kan baa ixtiyaad badanoo ujeeddadu waxa weeye ficilkani hadduu xaaraamnu yahay ficlan dee ku dhiciisa darar baa kaba imanaya laakiin hadduu mubaax yahay oo aad adoo xaaraam ka baqan iyo aad ka dheeraato wax dararo halkaa kaaga imanaya ma jiraan oo ku dhicitaanka xaaraamta lagu dhacana dee dembi baa kaba imanaya iyo ciqaab iyo xumi laakiin ibaaxa shay mubaaxa aad ka tagto dee mubaaxumaad ka tagtay buu noqonayaayo isagana wax dararo ka imanaya ka tegiisa ma jiro saa daraaddeed ixtiyaadku wuxuu yahay jaanibkii xaaraamto wejkoodii dee saxiixa waa maxay haddii xadri iyo ibaaxa ay kulmaan xadrigaa la horraysiinaya kolleyna cashirku waa kooban yahay laakiin dee wuxuu yar idinka baahan yahay bal inaan maxaa ku hore laba aqridaan laba iyo afar iyo labaatan waj baan haysana in aadna loo fahmaa way fiican tahay bal intii karaankayga ahaydna dee bal iyodaax waaban isku dayay wallahu subxaana wa tacala aclam alqowlu fi lijmaaci qowlkii iyo hadalkii lagaba hadlayay ijmaaca ayuu baabkiisii guud ama kitaabkiisii kani yahay oo adigu bal qur-aankii wixii kuba tacalluqsanaa adigu iyo sunnii khaasatan aynu iyo wixii dalaalaadkii alfaadu ay lahayd umuuraha waan kaba soo wada baxnay waxaa inoo dambeeya kolley wax dee aada u waaweyn oo kitaabkii ah waa isna waa saddex dee labadan ijmaacii iyo qiyaaskii umuuraha kale waa umuuro iska yartawaabicun bay noqon doonaan ka ijmaacii ayuu yahay bal ijmaac waxa uu yahay iyo xujiyadiisa iyo umuurihii qaybihiisa iyo wixii adugu kuba tacalluqsanaa xaggii ijmaac ayaa kitaabkan inooguba imanaya baabu dikri macna alijmaaci wa ihbaatihi hadakani baabu bayaani dikri macna alijmaaci ijmaaca macnihiisa sheegitaankiisa la sheego ama hadalkii jaanibkaa lagaba hadlayay iyo wa ihbaatihi iyo waa baabu ihbaati alijmaaci ijmaaca sugitaankiisa la sugayo dee ijmaacu inuu jiro xujo yahay suurtagal la yahay oo bal maalan xujana yahay taas ka sugitaankii la sugayay ayuu baabkiisii yahay adugu waxaa inoo soo horreyn doona horta ijmaacii luq ahaan inuu inoogu sheego inuu xujo xujooyinkaa sharciga ka mid yahay inuu inoogu sheego ama dee meeshaa kaba hadlo iyo ijmaacu inuu wax suurtagala yahay inciqaadkii iyo in la ogaadaa labaduba bal taas baa uu usoo horreysiin doonaa baabkan iyo fasalkiisa ku iman doonta alijmaacu ijmaacu fi luqati xagga luqada yaxtamilu wuxuu ixtimaalayaa macnayeyn ama dee maaha laba macno ayuu leeyahay uu ku yimaadaa luqadii axaduhumaa midkood alijmaacu waa itifaaq iyo isku waafaq ama ku kulan calaa shay shay lagu heshiiyo laysku waafaqo oo lagu debal matalan taas waa ijtimaaci cala shay والثاني كلبادنا العزم وقصدك على الأمر أرن لقوصانيي لو قصعيي والقدع به قوينتي لقوينيي أو كتلقلك وحلو تلقليو لنيينيي لجزمينينا إجماع والليلة لغدا معناها ضمبي العزم على الأمر والقدع به إلهي قول كيسي فأجمعوا أمركم وشركاءكم ayaaba dee waxyaalihii ama kuba yimi kaba mid ahaay oo dee arrinkiina goosta oo dee wixii aad idinku ay idinla tahay ku talagalo goosta idinkiiyo shurakadiinu iyo rasuulka ilaahay qowlkiisii salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkii ahaa laa siyaama liman lam yujmic ilsiyaama fi lleyl ama bileyl oo lafti kalena liman lam yubayit buu ahaa waana macnaha halkan uu kani keenayo soom uma sugnaanin ruuxii aan inta habeenku dadan yahayen waagu baryin kusii talagelinen sii niyoonen sii goosan kaa soom uma sugnaanin marka ijmaacaas xadiidkaa riwaayadkiisa qaarkood ku yimi liman lam yujmic macnuhu waa liman lam yacsim weeye oo dee aan habeennimo intaas iyoan waagu baryin aan sii niyeyn oo waa tan niyada soomkuba dee waa adiladiisiibuu kaba mid yahay xadiidku kaba mid yahay waa macnaha taasi alcasmu cala alamri walqadcu bih ama kan kale ee dee itifaaqu kolley waa ka halkan macnaha lagaba hadlaya weeye shay oo lagu kulmo lagu heshiiyo laysku waafaqo min qowlihim waa ka danbuu sheegayaa markan leenahay alcasmu cala alamri walqadcu bihi qowlkoodii baa laga soo qaatay ajmactu cala ashay-i la odhanayay goorma taa aad odhanaysaana idaa casamta calayhi markaad wixii goosato eed niyeyseed jasmiso ayaa la yidhaahaa ajmactu cala shay saa fa ajmicuu amrakum iyo xadiidkaasba taawey bal taasi waa luqada labadan macnee uu lafdigani kuba imanayo ama ijmaaca kelimadani ay ku imanayso wa ama fi sharci xagga sharciga macnaha munaasibka halkana waa macnaha hore ee alijmaacu cala shay waana kan istilaaxiiba inoo sheegayo wuxuu idhi wa ama fi sharci xagga sharciga fa huwa ijmaacu itifaaqu culamaai alcasri casriga ama zamanka kolba zamankaa la joogo culimadiisa isku waafaqooda ay isku waafaqaan baa la yidhaahaa calaa xukmi alxaadithati dhacdo ama naasilo xukumkeed oo dee shay markaa iyaga kuba yimi oo xukumkeedii ay u baahdeen inay dee sugaan ama ay dee sheegaanba oo xukumkeedii la ysku waafaqo taas baa waxaa lagu magacaabaa ijmaac ama uu ijmaacu uu yahay kolley waa tacriifkii dee qolooyin iyagu halkan shardi ka dhiga dadka iyagu iswaafaqay ee casri cusurta ka mida noola ra'yiga inaanay ka laabmine ay saa ku dhammaadaan oo ay ku wada dhintaan saa iyagoo ra'yi